mahmaahyadii cutubka toban iyo koowaad kafaddii khiyaano ah rabbigu aad buu u karhaa laakiinse dhagaxii miisaanka oo xaq ah wuu ku farxaa markuu kibir yimaado waxaa timaadda ceeb laakiinse xigmaddu waxay la jirtaa kuwa ishoosaysiiya kuwa quman waxaa kaxayn doonta daacadnimadooda laakiinse qaa'innada qalloocnaantoodu waa baabi'in doontaa iyaga maalinta carrada maal faa'iido ma leh laakiinse xaqnimada ayaa dhimasho kaa samata bixisa ninkii kaamil ah xaqnimadiisu jidhkiisay toosisaa laakiinse kan sharka lahu wuxuu ku kufi doonaa sharkiisa kuwa quman xaqnimadoodaa samata bixin doonta laakiinse qaa'innada waxaa qabsan doona damacooda xun nin shar lahu markuu dhinto wuxuu filanayey way baabbi'i doontaa oo xumaanfalayaasha rajadooduna way baabba'daa kii xaq ah waxaa laga samata bixiyaa dhibaato oo meeshiisana waxaa yimaada kii shar leh laba wejiilahu afkiisuu deriskiisa ku halligaa laakiinse kan xaqa ahu aqoon buu ku samata bixi doonaa kuwa xaqa ahu markay barwaaqoobaan magaaladu way reeraysaa laakiin kuwa sharka lahu markay haligmaan farax baa lagu dhawaaqaa kuwa quman ducadooda magaaladu sare bay ugu kacdaa laakiinse kuwa shar kale afkoodu magaaladuu dumiyaa kii deriskiisa quursadaa waa aqli daran yahay laakiinse ninkii garaad lahu wuu iska aamusaa kii sida mid xam badan u werwareegaa wuxuu daha ka qaadaa waxyaalo qarsoon laakiinse kii ruuxiisu aamin yahay xaalkuu qariyaa markaanay talo jirin dadku waa dhacaa laakiinse taliyaasha badnaantoodu waxay leedahay nabadgelyo kii qof qalaad damiintaa xumaan buu ka helaa laakiinse kii damiinashada necabo ammaan buu u fadhiyaa naag nimcaysan sharaf bay haysataa oo niman xoog lahuna maal bay haystaan ninkii naxariis badanu naftiisuu wanaag u sameeyaa laakiinse kii aan naxariis lahaynu jidhkiisuu dhibaa qansharka lahu wuxuu shaqaystaa mushaaro khiyaano miidhan ah laakiinse kii xaqnimada beeraa wuxuu heli doonaa abaalgud la hubo xaqnimadu waxay u kacdaa xagga nolosha sidaas oo kalena kii sharka raacaa wuxuu u raacaa dhimashadiisa kuwa qalbigoodu qalloocan yahay rabbigu aad buu u karhaa laakiinse kuwa jidkooda ku quman wuu ku farxaa waxaan aad idinku xaqiijinayaa inaan kan sharka lahu taqsiir la'aan doonayn laakiinse farcanka kuwa xaqa ah waa la samata bixin doonaa naag qurux badan oo aan digtoonaan lahaynu waa sida dahab gafuurka doonfaarka ku jira kuwa xaqa ah waxay doonayaan wanaag keliya laakiinse kuwa sharka ah filashadoodu waa caro waxaa jira mid wax firdhiya oo haddana sii kororsada oo waxaa jira mid ceshada wax ka sii badan in ku habboon oo haddana sii cayrooba qofkii deeqsi ah baa la barwaaqaysiin doonaa oo kii wax waraabiyana isna waa la waraabin doonaa kii haruur ceshada dadka ayaa habaari doona laakiinse kii iibiya duco ayaa ku dhici doonta kii wanaag aad u doonaa wuxuu doonayaa raallinimo laakiinse kii xumaan doona way u imaan doontaa kii maalkiisa isku halleeyaa wuu dhici doonaa laakiinse kii xaq ahu wuxuu u barwaaqoobi doonaa sida caleen cagaar ah kii gurigiisa dhibaa dabayshuu dhaxli doonaa oo nacaskuna wuxuu madiidin u ahaan doonaa kan qalbigiisu caqliga leeyahay kan xaqa ah midhihiisu waa geed nololeed oo kii nafa soo hanuuniyaana caqli buu leeyahay bal eega kan xaqa ahu abaalkiisu dhulka ku heli doonaa haddaba imise abaalgud oo ka sii badan bay heli doonaan kan sharka leh iyo dembiiluhu